أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa talaado kowda bisha safar kun afar boqol afartaniyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo gedo dab xooggan oo geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay dekedda magaalada caasimadda u ah dalka jabuuti dhulgo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka itoobiya wilaayada baaya ayaa ku dhawaaqday xamlo dacwi ah oo ka hirgelaysa guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi allah u naxariistee waxaa degmada galhareeri ee wilaayada galguduud ku geeriyooday nabadoona cabdikariin muuse casir oo ka mid ahaa nuqabada wilaayaadka islaamiga nadwo cilmiyeed qayb ka ah xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayada jubbada hoose ayaa lagu qabtay degmada jamaame ee wilaayadaasi wilaayada bakool ayaa gurmud raashiina gaarsiisay dadkii ka soo barakacay degmada luuq ee wilaayada gedo wadayaasha gaadiidka ka shaqeeya gobollada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa cabasho xooggan ka muujiyey isbaarooyin murtadiinta ay soo dhigteen magaalada beledweyne waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo gedo ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen guri uu magaalada baydhabo ka degan yahay gudoomiyaha baarlamaanka kooxda rajada soomaaliya murtad aadan madoobe waxaana xilligaasi guriga ku sugnaa maleeshiyaad ilaalo ka hayay guriga kuwaas oo soo gaaray khasaaro iyadoona dhawaqa qaraxasi laga maqlay xaafadaha magaalada baydhabo dhanka wilaayada gedana mujaahidiintu waxay saaka qarax xoogan la beegsadeen askar ka tirsan kufaarta xabashida itoobiya kuwaasoo ku lugeynayay gudaha degmada baardheere ee wilaayada gedo waxaana jira khasaaro gaaray ciidamada xabashida itoobiya dab xoogan oo geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay dekedda magaalada caasimada u ah dalka jabuuti faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed
wararka ka imaanaya dalka jabuuti ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay dab xoogan ee uu ka kacay qaybo ka mid ah dekedda magaalada caasimadda ah ee jabuuti dabka ayaa la soo warinayaa inuu si gaar ah u qabsaday waaxda loo yaqaano farizone oo ka tirsan dekedda magaalada jabuuti wararka ayaa sheegaya in dabka uu si xooli ah ugu faafayay qaybo ka mid ah dekedda walow markii dambe la xaqiijiyey in lagu guulaystay daminta dabkaasi muuqaallo iyo sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay sida fudud ee uu dabku ku fidayey jawiga goobta uu dabku ka kacay ee dekedda magaalada jabuuti ayaa ahaa sida tan
boobiye ma soo gaari karaya boobiye waa uu qarxaya kooteelku dhiri oranaya cabdilaahi ka saaduro ya anaa ku duwe waxaan cabdi ayaa ayaa ayaa ayaa shilay qof baa shilay
dhowaan ayay ahayd markii dab xooggan uu qabsaday banka xaguuga ee dhaca duleedka degmada gaashaamo ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya mahadsanid yaasir dhulgoo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka itoobiya sida faahfaahinta warkan inoogu hayo walaalkeen xaaris cabdulqaadir sida lagu helayo xogihii ugu dambeeyey ee kasoo baxaya gudaha dalka itoobiya waxaa lasoo warinayaa dhulgo xoogan oo mar kale ku dhuftay qaybo ka mid ah waddankaasi dhulgo-an ayaa waxa uu ka dhacay gobolka waliita ee dhaca dhanka koonfureed ee dalkaasi itoobiya siday warbaahintu sheegayso waxaa ilaa hadda la xaqiijiyay dhimashada ilaa kow iyo toban qof halka ay jiraan dad kale oo weli ku hoos jira dhulka hoostiisa xukuumadda abiy axmedna ay u muuqato mid ka gaabisay gurmadka bulshada kani ayaa noqonaya dhulgo-i labaad oo muddo bil gudaheed ah ka dhaca gudaha dalkaasi itoobiya waxaana midkii kan ka horreeyay ay ku dhinteen boqolaal qof laga soo diiwaan geliyey gaamo iyadoona warbaahinada dalkaasi ay maalmo xiriira tobinayeen dhacdada kuwaas oo dhanka kale soo bandhigayay baadigoob loogu jiro dad nolol iyo geeri midna aan lagu hayn dhacdadan labaad ayaa iyadana waxaa mar kale ay ku dhufatay koonfurta etoobiya iyadoo dadka amxaarada ay weli ka guuxayeen dhimashada boqolaalkii ay kusoo gootiyeen dhulgo ay ku habsaday koonfurta dalkaasi jasaaka allahu khayran walaalka wilaayada baay ayaa ku dhawaaqday xamlo dacwi ah oo ka hirgelaysa guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi abu xasan ayaa warbixinta warkan inoo hayaa sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay ayaa ku dhawaaqay xamladan dacwiga ah waaliga ayaa tilmaamay in xamlada inteeda badan ay daaran tahay laba jiha oo kale ah in dadka muslimiinta ah lagu boogaadiyo oo lagu dhiirageliyo inay ka qayb qaataan dagaalka jihaadka ah ee la isaga dafcinaya cadowga horarka ah ee kusoo duulay kudhaqanka shareecada islaamka iyo midda labaad oo ah in dadka looga diga munkaraadka laguna booriyo wanaagga iyo khayrka walaayada islaamiga ah ee baay waxay ku dhawaaqaysaa wargelinaysaa dhammaan bulshada muslimiinta ah ee ku nool walaayada gudaheeda in walaayada ay ballaabi doonto xamlo dacwi ah xamladaas magaceedii waxaa la yidhaahdaa irshaadu alummati ilaa sabiili arashaad shicaarkeedana waa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatih xadiidkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee ku jiray saxiixeenka si guud ahaaneed xamladaasi waa min baabi qowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara iyo aayaddii kale waxarudi lmu'miniin casa allaahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu marka inta badan laba jih ayay beegsan doontaa laba mowduuc ayay beegsan doontaa mowduuca taxriidka ah oo ummadda in lagu guubaabiyo lagu dhiirageliyo iska dafcinta iyo iska dhicinta cadowga kusoo duulay iyo mowduuca labaad oo ah al-amru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar oo asagana muxuu ahaa dadka muslimiinta ee ku nool walaayada gudaheedii in muxuu ahaa gacanta la qabto wixii xumaa ay ku jiraan samahana lagu tartarsiiyo lagu booriyo lagu dhiirageliyo labadaa dhinac ayay tarkaysiin doontaa sheekh xamse waxa uu sheegay in xamladan ay ka hirgeli doonto dhammaan degmooyinka wilaayada muxaafadaadka tuulooyinka iyo deegaanada miyiga si isku mid ahana ay u bilaaban doonto xamladaani waxaan rabnaa inay ka hirgasho dhammaan walaayada muxaafadaadkeedii kala duwan dhammaantoodii iyo tuulooyinka iyo dhammaan baadiyaha iyo dhulka beeraha ah dhulka miyi ah dhulka fog iyo dhulka dhow intaba waxaan rabnaa inay ka wada hirgasho la wada gaarsiiyo haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu noo qadaro insha allahu tacaala saan rajaynayno ugu dambeyn waxa uu waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar ugu baaqay bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada in xamlada ay ajiibaan oo ay ka wada faa'iidaystaan waxaan ummadda muslimiinta u sheegaynaa in la ajiibo xamladaasi mawaadicda ku imaanaya waa mawaadic aada u qiimo badan oo wanaagsan weeye in la ajiibo la qaato la aqbalo insha allahu tacaala wixii xamlada ka dambeeyeen insha allahu tacaala waxay noqon doontaa khayr iyo wanaag in insha allahu tacaala lasii laga sii dambaysiiyo haddii ilaah yidhaahdo dhammaan marka mujtamaca waxaan leenahay hala garab istaago ragga shaqadaa loo xilsaaray ee ku howlan hana la samciyo hala ateeco insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xamladan dacwiga ah ee looga dhawaaqay wilaayada islaamiga ee baay waa xamlo guud oo si wada jira looga dhawaaqay dhammaan wilaayaadka islaamiga waana dacwo guud oo ku wajahan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool raayada towxiidka ee wilaayaadka islaamiga aad ba u mahadsan abu xasaan allah u naxariistee waxaa degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud ku geeriyooday nabadoone cabdikariin muuse casir oo ka mid ahaa nuqabada wilaayaadka islaamiga marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo hayaa allah ha u naxariistee waxaa magaalada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ku geeriyooday naqiib cabdikariin muuse casir oo ka mid ahaa nuqabada wilaayaadka islaamiga ah naqiibka ayaa xanuun saacado kooban hayay kadib u geeriyooday waxaana aaska janaasada naqiibka ka soo qayb galay boqolaal ka mid ah dadka ku dhaqan galhareeri kuwaas oo isugu jiray ansaar iyo muhaajiriinna nabadoon cabdikariin muuse casir wuxuu taariikh ku lahaa jihaadka barakaysan ee soomaaliya ka socda isagoo ka soo jihaaday muqdisho iyo gobollada dhexe wuxuuna sidoo kale rabbi ha u naxariistay naqiibku caan ku ahaa samafalka iyo taxriidka jihaadka bulshada ku dhaqan degmada galhareeri oo ay ugu horeeyaan waxgaradka ayaa ka tacsiiyey geerida naqiibka walaalkeen waxaan leeyahay ilaahay horta mar labaad iyo mar saddexaadba sabir naga siiyo kitaabkiisana midiga ka siiyo adduunyada hadda shidadeedii uu ka intiqaalaya aakhire waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala جنة الفردوس الأعلى هاس جليو عذاب القبر جنا هكبت باديو أنا جنا قداشيس ألا نمفد نيو حلا هي إن لله ما أخذ وله ما أعضاء إلهي سبحانه وتعالى سبر إيمان هنقصي أهل كيس هنقصيه أنا جنا دمان هنقصيه sheekh cabdulkariim runtii annagu waxaan ku naqaan nin ahlu khayr ah oo cibaado badan oo camal wanaagsan oo uurkiisa uu saafi yahay hadduu yahay camalka jihaadigaa fikirka uu ka qabo iyo hadday tahay qaraabada uu la nool yahay islaaxeeda iyo la noolaashadeeda waxa uu ka qabo intaba khayraan maaragta ku ognahay khayrna waa u rajayhaynaa nabadaan cabdikariin muuse xasir runtii magaalada intaan joogay nin lamida oo la nooca maana soo arag wuxuu ahaa nin aada u kheyr badan marka waxaan dhihi karaa wuxuu ahaa midaar iyo iftiin baxayuu ku ahaa dadka dhexdooda nagana ilaahay sabr iyo naga siiyo allah u naxariistee naqiibku wuxuu imaamka ahaa masjid ku yaalla galhareeriye qaar ka mid ah xirta masjidka ayaana ka taxsiiyey geeridiisa ilaahay sida mataqaanaa aan uga rajaynayo cabdikariin inta aan mataqaanaa aan ka ogahay waxaan wanaag ahayna aanan ku arag waxaan khayr ahayna weligey aanan ku arag xataa meelaha oo sheega falakudarrada iyo aad buu mataqana u karaahsan jiriyey masaajidkaasoo mataqaanaa isaga uu mas-uulka ka ahay kusoo soo aadi jiriyey ragga isagoo meesha masaajid ula barandow leeyahay xoogaa sheeko kaloo adduunya toogtoog lagu sheekaysanaya hadduu yimaado inyakana waa la wareegi jiray gadaal u tegi jiray kitaabkiisa bisoo kala baxsan jiriyey marka aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaan uga tacsiyeynayaa dadka muslimiinta khaasatan ehelkiisa khaasatan qoyskiisa meel kasoo joogaba sideedaba axadka ilaahay isku xiro ummaddaa ilaahay ku xidhaaba waxaan xasuustaa janaasadiisii qaab safka loo toosiyey in la waayey oo la yaabay khalqiga isku soo curjiyey khalqi aad u fara badanaa ka too qaybgal axad wuxuu ahay aad iyo aad dadka ugu weyn qof walbana ay isu sheegaysay sheekh cabdikariin allahu naxariisto mahadsanid marwaan nadwa cilmiyeed qayb ka ah xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayada jubbada hoose ayaa lagu qabtay degmada jamaame ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman iyadoo qaybka xamlada ay dhowaan ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa culamaa udiinku dhankooda bilaabeen dowrkooda ku aadan dardargelinta iyagoona manaabiirta bilaabay inay bulshada kala hadlaan nadwa cilmiyeed ay culimmadu ku qabteen masaajidda degmada jamaame ayay ka jeediyeen kelimaad qiimo badan oo taabanaya dhinacyo kala duwan islamarkaana muhiim u ah dadka muslimiinta sheekh cumar xayaakalla oo ka mid a culimmada wilaayaadka nadwaadkana bixinaya ayaa jeediyey kelimad dheer oo wacyigelin ah islamarkaana ka hadlaysay alwalaa walbaraa bulshadana ugu baaqa inay xooga saaraan cidda laa ilaaha illallah ehelka u ah oo ilaahay kow ka yahay nebigii sunnaba ka yahay ummadda nebiga ummadda inta rumaysa ay saddex ku tahay intaa in garab iyo gaashaan lala noqdo oo wehel lala noqdo oo nusaro loo noqdo oo lagu abtirsado oo lagu antimaa sheegto taasi waa qodobka koowaad oo uu ku siinayo waxa loo yaqaano walaha allaanu hiilinaynaa allaanu gargaaraynaa allaan la safnahay nebi maxamed baan la jeelnahay nebi maxamed baanu garab taagannahay waa ta u horraysa ee lagu leeyahay walaah berada waa maxay war intan cidda ka gaalowday ee ka soo horjeeda annaga beri baan ka nahay nadwadan qaybta ka ah xamlada loogu magac daray ummadda in lagu hanuuniyo waddada xaqa oo lagu qabtay masjidka annuur ee degmada jamaame islamarkaan gudaha masjidka ay ku dhegaysanayeen ragga ayaa waxaa sidoo kale si aadaab bannaanka kala socday oo ka dhegaysanaya dumarka sheekh xasan aadan cabdulle oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa isagana jeediyey mowduuc ahmiyaddiisa leh oo muslimiinta la dareensiinayay waajibnimadiisa kaas oo ah difaaca dholalka muslimiinta oo laga doonayo dadka oo idil marka la eego marxaladda la joogo qofka soomaaliga ama qofka muslimka ah oo kitaabkiisa iyo diintiisa uu maaragtay yacnii quyuurka u ah inuu fikiro isfahmo oos gaalo iyo maaragtay khidadkeeda iyo yacni waxa la hagardaamada fahmo aad bay muhiim u tahay xoog baan leennahay xoolaan leennahay dad nimaan nagu jirto mana yeelayno fiiri yacni waxaa weeye haddaan sidaas u dhahno wallaahi waa difaacanaynaa waana difaacannay waad aragteen ma idinla tahay haddaanan dagaalkaasi jihaadka ah socda ee xarakatu shabaal mujaahidiin ilaahay ku dhulqabtay uusan jirin inaan hadda sidaa ku naaloon lahay masaajidda saa u toogi lahaydeen inay saa u nuuri lahayd inay saa arligu ahaan lahaa mawaadiicdu kama marneen sidoo kale in dadka lagala hadlo arrimaha ugu muhiimsan ee la xidhiidha toosnaanta cibaadaadka si gaara salaada waxaana mawduucaasi soo jeedinayey sheekh cabdulqaadir xaaji cali oo ka mid ah culimmadii ka qayb gashay nadwada صلاة واليغانا صوما وأفضل عبادة في الإسلام بعد التوحيد أما عمل لسميه متك أغو وناكسن دينة الإسلام كمركي الله صوغ لك مرة دات لا إله إلا الله محمد رسول الله محاكو وحي الصلاة الله عير سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الله وحليه يا سو مسلمين الله هدلي sabirka iyo salaada kaalmaysta leanna salaadii baaban la wadi karin sabir la'aantii nadwaadkan ayaa qayb ka ah tallaabooyinkii ugu horreeyey ee maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose u qaaday xamlada dadka lagu wacyigelinayo taasoo haatan si dardar leh kaga soconaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada hoose aad buu u mahadsan yahay bashiir wilaayada bakool ayaa gurmud raashina gaarsiisay dadkii kasoo barakacay degmada luug ee wilaayada gedo cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya gurmadkan oo ka koobnaa deeq raashiin ah ayay wilaayada islaamiga ah ee bakool gaarsiisay saddex boqol iyo afartan qoys oo kasoo barakacay degmada luuq ee gobolka gedo kadib markii ay halkaasi ka qarxeen colaadii ay gadaal ka riixaysay kooxda ridada soomaaliya qoysaskan oo hadda ku sugan deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool ayay wilaayadu u fidisay gurmadyo kala duwan waxaana munaasabadii raashiin qaybinta oo ay ku sugnaayeen culimo iyo waxgarad uga horreyn ka hadlay sheekh isxaaq bakool oo ka mid ah culimada diinta islaamka insha allahu tacaalaa aragaas anti malaagaba sheegi islaamna weynaaji argahaytam faydihiilata argahaytam antagna ama akhyara meylakahalahin jihaadka lakahali akhyare iyo iskukumo kitaabka ilahi laiskukumo lakahali argahaytan geeka meba daliile argahaytanaha ani ilaahay meelan kala wadaneen ku baahanayna oo gaalo iyo waljina kala damay baa dadku kaaftoon unana una dhahtaan iska filagna walillahi al-izzatu wa lirasuulihi وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون إلهي ليوا إلهي أزنسي مؤمنين أنين laakiin munaafiq muqorga wal eri munaafiq ogaal eri waay ilaahay azinasi sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maraaq muxiidiin gudoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada bakool isagoona hawshan khayrka ah ku bogaadiyey mujaahidiinta may balana walaalihii raashinkan la siiyey geeka nasiibkan weeldhadii nimyow dareemasan awalan horta ilaahay inka shukriyo muslimiintan oo ilaahay nicisay oo geeka soomaaliya roogdo mase bariga afrika geeka dagaalama hayto dareema haytaan gaalaan gaanto kale dagaalama hayaan galantoona mayba muslimiintii maaranehtananka kaalmayahayaan araga hayta walaaladiinu geeka wanaaga yaala aragaasan dareemasan lan walba oo muslima meelwalba roogona dareeme dadkaanin gargaaro mahayna bacdalaahay dadkan mujaahidiintan ahaayn oo soomaalilan kale mamagom lan kale geekan surug mal aragaw may balana ila garab surumo dalkan usuuska filan haddii la garab surumo diin haangna aragne ilaaheedna sii ilaaheedna sheegay nin unum aragne adduunya aakhira kicisoowaan howar kitaabka ilaahay gobsanaan ugu dambeyn qaar ka mid a barakacyaasha deeqdaasi la gaarsiiyey ayaa u waramay warbaahinta andalus iyagoona sheegay halka ay kasoo barakaceen iyo gurmadka walaalahooda soo gaarsiiyeen waxayna sidoo kale u mahad celiyeen mujaahidiinta bismillahi raxmaan raxiim magaagay meelahay cabdullaahi isaaq xuseen deegaankay degmada luuq waay waxaan ka soo kaarnay borobaleen iyo balaayo ka jirta sababteed waxaan ku soo biirnay eel ansaar si fiican baana noo soo dhoweeyey raashin ninkii baxsaday in ninkana siiyey bisabab allah ka siiya si sharaf aan ku qaadanay haaf bariisa iyo haaf sokoraan gacanta ku hayna iyo laba sadaalo saliida waana mahadsantihiin khayr allah idin siiyo xuseen aadan isaaq geeka noo ardayda alcansaar roogna degmada loog naanoo gubi dadkii barakayaalka ay ahayni ee walaalagahan khayr aleysi tidii lamaad mayb waa mujaahidiinta iskulle insha allah aw ardayda alxamdulilah walaalagahan haayaan mayba lanaa ilaahaysan guulay raashingananasi raashinkaas kaasay mayb waa bariisa kumud ee sokora kumud ee saliida kumud ee muslimi isaaga liid ehre alxamdulilaahi ilaahay mahadle eel ansaara koyni luugaha ku ambabani hatana geeka ilaahay maadisa qabna maalintan geeka jimaadee alxamdulilah raashin yaherni walaalkii ma aan hanin dhiba kama hadsagno saddex la saliid ah hal loor sokor ah hal loor bariid ah iyo alxamdulilah walaal macaankana ka helnay dadkii luuka ku baraka yahayni dadkaan walaaladaan ka jiidini eelansaara koyni eelansaar walahani dhawaay walna sharaf bor is sokor is saliidana nasi ilaahay laanka dhiibidina sadagan kweel ilaahay barakaay garab shokor alle kweel taanku badan ilaahay lagu faday ilaahay si xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa gacan kula dagaalamaysa cadowga saliibiga ah iyo murtadiinta halka gacanta ka in ay ugu gargaarayso walaalaheeda maadaama mu'miniintu hal jir ay wada yihiin mahadsanid cabdulqani ugu dambeyntiina wadayaasha gaadiidka ka shaqeeya gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa cabasho xoogan ka muujiyay isbaarooyin murtadiinta ay soo dhigteen magaalada beledweyn nuur cali warsame abuusheeb ayaa warkan inoo faahfaahinaya wadayaasha gaadiidka ee ka howlgala gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa cabasho xooggan ka muujiyey isbaarooyin tirabeel ah oo maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta iyo kuwo mooryaan ah ay soo dhigteen duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan isbaarooyinkan oo ay sheegeen inay yihiin kuwa aan tirakoob lahayn ayay tilmaameen inay yaalaan inta u dhexaysa degmooyinka beledweyne iyo matabaan halkaasoo lagu dhibaataynayo dadka shacabka ah ee mara waddadaasi mid ka mid ah wadayaasha gaadiidka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gaadiid fara badan ay ku xiran yihiin inta u dhexaysa degmooyinka beledweyne iyo matabaan qarkana ay u saaran yihiin inay gebi ahaanba joojiyaan isticmaalka waddadaasi wuxuu tilmaamay darawalkani in isbaaro walba wadayaasha gaadiidka lagu qasbo inay bixiyaan lacago xaddaaf ah haddii ay diidaanna ooda looga qaadayo rasaas noolnool dhawaashada aan caawanayna waxa waaye anigu gaadiidley baan ahay xalay waxaan seexday magaalada matabaan saakaan kasoo kacay orux markuu dhacena beledweynaan imid dhibaatadaas marka waxay isbaaro kasoo bilaabatay meesha la yidhaah salax jeere ilaa magaalada cawada magaalada haddaad aragti afartooda koono ee dhanka wadadaas aalgaal ama hilikeliyo haddaad aragti wax ku isbaaro talwaabiyaabaysa ma garat ilaa federaal maxay dhibaato dadka dhulka inaan ka hajirno dhulka waa dhulkaan u dhalanay waa dhulkaan ka dhalanay dadka dhiganaanay waa dad shacab iyo dawladda iskugu jiro isbaarada taal wax la koobi kara maahan cawada isbaarada cawada taal wax la koobi kara maahan hadda aniga isbaaradan kusoo maray salax jeere iyo magaalada agteeda konton waa dhan tahay marka walaalow dhibaatadaasaa jirto dawladdii hadda galabta waxaa iigu dareed halkan kontaroolka uu yaallo eeraboorka meesha buushbuushtaa ka xagayse bartaas waxaa taal isbaaraa taal nin dariis gashana xargu u xiran yahay waadiga ilaa hiiraanbile intaan la gaarin labaa taal hiiraanbile midaa taal waadigan hoos oo banaanay labaa taal waadiga qowladeed kor iyo hoos way ka taallaa labada dhinacba way ka taallaa dhankan hoose duqdagaal waan warsanaya wadada amata hoose roontaan isiri duqdagaal way taallaa magaala afkeeda way taallaa buuntada yartaa way taallaa banaani meesha looga baxo jeeqdaa way taallaa naf iyo geed waay wax hebel hebel la dhihi kara maahan magaalada waxaa baabuurtii wadada muslimka masaafirka abi laga waxaa laga soo raadsada magaciisii saaka waagu markuu ka baryay iyo hadda inta ka dhexaysa inta lacag ka baxday anuu biil ciddaydaa ugama dirsan meel kalena ugama dirsan wallahi ma xisaabi karaba si aan u xisaabo ma garanayo inta kale waa la iga soo tuurtay tuur halkaa dhiga ariga ama konton dollar tuur halkaa tuur saad u baryootamaysa inta xabad la igu ridana xisaab ma laba ilaa xisaanka noolaa maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa caan ku ah lacagaha baada ay ka qaadaan dadka shacabka ah inta badan wadayaasha gaadiidka ay isaga kala guusho koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaana dhibban u ah isbaarooyin tirabeel ah oo murtadiintu ku dhacaan dadka socotada ah aad buu u mahadsanyahay abuusheyba warbixintiisana waxay gebagabo u ahayd warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alantulus waad ku mahadsantihiin dhegeystiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ee inoo madan ah inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu